wallahi warka wuxuu ahaa war aanan filanayn waayo sababna aan ku weerari karo ma garanayn anagu al-shabaabna ma ahayn argixisana ma ahayn ma hubaysnayn waa hurdeyna xil aan isku hurdeyna ee carruurteena iyo familadeena dhex jiifnay marka runtii weerarka wuxuu ahaa weer oo aan qorshe haba noogu jiran in sidaa la yeeli karo khasaar waa jiriya oo nimanka dee waxaad idinka magaalada geesihi hore dhan laga maqlaya shacabka ku rideynayo dadkeeda dad waxaa jira ay tartarsiiyeen taangiyadooda oo argagaxay oo qaarkood ayagoo xataa aan dhar haysan guryihii kasoo baxay oo inta eryadeen ay taangiya tartarsiiyeen waxaa jira nin ay dileen iyagu ee haddana ay ay ku dareen s hadda maydkiisii ay qaar ka cunay marka gabadful badan ay sameeyeen lagama hadlan anaga kulleyba aniga anaa iska warrama dawladda cid arrintaasaan kala hadlamay midda kale anigu udmaba haystaba anigu nin mas-uul ah oo xisbi guddoomiye ka aan ahay laba wiilo istaaf aan lahaa dawladdana waa ogeen marka saab laygu marmarsiyoodo oo hubka dhigis hadday jirto xataa ma jirto anaga kooxoodna ma ahayn mas-uul hubaysana maan ahayn waxaan ku shaqeeyaa afkaar iyo ra'yi ayay tahay shaqadaydu yaan kuma dagaalamo hubka mana isticmaalo anagu milyooyinka iska joognaa kulleyba hadda nimanku targetka ayago ay lahaayeen ay u socdaan oo guryaha inay abanaga nagu dilaan aba nagu qabtaan guryahana ay baartaan hadde soomaalina hadda maba jirta waa meesha waxaa galay amisom ay ahaayeen hadda anaga ciidan soomaaliyeed maanaan arkin waxa waaya guryaha galay oo baabuurta ka jiitay amisom waa ku mahadsan yihin dadku inay banaan baxaan waxa muhiimkaana waxay tahay dadka inay afkaartooda iyo fikirkooda ay muujiyaan karanmala ma inuu taleefonka kula hadlami karo karo marka anigu ma xiri insha allahu mana xirmi doono waayo wax laygu xiraba maanan galabsan marka waa iska unu raqiis ra'ya been ah oo dadka loo sheegayo dee xirigna maba ka cabsanayo xataa oo haddii ade la xirayo gardarre laygu xirayo awood dawladeed la isticmaalayo sharcidarre laygu xirayo aniga kulley mid hadafkayga iga leexi doonta ma noqonayso xataa laakiin hadda ma xiri faraanna ahay xaafadeedaana jooga waxaan ku suganahay degmadaan deganahay madiina waa ka baxeen ha laakiin aaday u burburiyeen guriga iyo alaabta tiil